maamulka puntland ayaa maanta shaqadii ka joojiyey telefishinka madaxa bannaan ee universal oo uu maamulku ku eedeeyey inuu ku kacay falal la yskaga horkeenaya maamulka iyo weliba shacabka khalkhalgeliyey sidoo kalena amniga puntland haddaba wariyahayaga jacfar kukaay oo ku sugan washington ayaa shaqajoojinta universal ee puntland ka waraystay cabdilaahi xirsi kulmiye oo ah agaasimaha bariga afrika ee telefishinka universal
wallaahi warqadda markaan aragnay runtii innaga waa naxnay waa la yaabnay sababtoo waxaan ka yaabnay in maamulku wax waa dhibsan karaa wuxuu raba ha noqdo waxay rabaan ha noqdo laakiin kama bilaabato warqad in lasoo diray xafiiskii la xiro haddii ay wax dareemaan ama ay wax dhibsadaan innagu saxaafaddaan ka shaqaynaa waraanu ka shaqaynaa waxaa laga yaabaa warar aysan raalli ka ahayn ama barnaamijyo aysan raalli ka inuu xafiiskii uu ka baxo hadduu ka baxo kama bilaaban karto warqadan soo saara ma shaqaynayso waxaa ka horeeya in loo yeero mas-uuliyiinta xafiiska la yidhaahdo warkan ayaan aragnay maxaa ka jira ama ay yidhaahdaan xaqaan u leenaa right to reply inay reply gareena xaq u leeyihiin laakiin waxaa ajaa-iba oo yaab leh inagu ka maamul ahaan ma aaminsanin hadda waxaan aaminsannaho aan u dhinnay hadda maamulka puntland ama maamul goboleedka puntland ma jirto warqadda ee ka soo baxday wasaaradda warfaafinta ee puntland waxaa ku qoran sababaha loo joojiyey wuxuu ku kacay iska horkeen dowladda iyo shacabka wuxuu khalqalgeliyey amniga puntland wuxuu caadaystay inuu baahiyo warar been abuura hadda ka hor mar baa loo digay anshixii saxaafadda buu ka horyimid waxyaabahaasoo idil halkeebay ka iman karaan baad isleedahay adigu aragtidaada waad la socotaa barnaamijyada iyo wararka ka baxa t v-ga walaalow jacfarow annagu hadda warqadaasu inay soo baxdo oo sidaa loo qoro su-aasha awal shay taagan waxa waaye xaq ma u leeyihiin sababtoo eedeymahaas waxaa bixin kara maxkamad waxaa bixin kara in la caddeeyo hadda waxaan ognahay maamulka puntland ama gobolada ama degaamada puntland wax isku dhaca ama dagaalo ah ama buuqa oo annagu aan abuurnay amaba jira ma jiraan marka hadday xataa wax dhici lahaayeen waa inay caddeeyaan oo maxkamadda naloo yeero oo maxkamadda laga hor sheego ama annaga nala weydiiyo wax kacdoona aan suubinay iyo waxaan ka shaqaynay ma jirto annaga teeda kale teeda kale shaqada un waxay ka joojiyeen wariyaasha shaqaynaya maahine yacni universal shacabka reer puntland meel kasta ay joogaan waa ka daawan karaan guryahooday ka daawan karaan annaga satale hawadan ku jirnaa ma xiri karaan hawadii kow ee wariyaashii iyo kaamerooyinkii shaqada ka joojiyeen sorsiga wararka puntland hortaas kuma joogsanayo oo mar kastaa waa la helaa waana baahinaynaa meel kastaaan laga helayaa laakiin wiilashii dhalinyarada ay shaqada un ka joojiyeen mayne t v-gii ma xiri karaan mana la xiri satellite waa t v-ga ma aha idaacad inta albaabka laisugu dhifto laga qaadaya transmitarka laga qaadanaya ma aha barnaamijka faaliyaha qaranka oo lagu yaqaano inuu yahay barnaamij maad ah ayaa waxaanu wararka ku helaynaa qaybtiisii ugu dambeysay oo ku saabsanaa madaxda puntland qaarkood in ay arintaasi dhibsadeen adinku ma tuhunsan tihiin in waxyaabaha warqadan ku qoran hadda uu barnaamijkaasi xiriir la leeyahay absolutely anagoo hadda noomaysa sheegin laakiin hataa hadduu xiriir leeyahay barnaamijka waa barnaamij comic ah oo majaajilo ah oo inta badan waxna lagu saxo waxna lagu toosiyo caalamka dhanayna ka jirtaa boqorada ingiriiska xataa haddii wax la sheegi karo laga sheegaa waxaa laga sheegaa ra-iisul wasaaraha ingiriiska wax laga sheegaa cidka trama wax laga sheegay yani macnaheedu ma aha ma og tahay xataa hadday jiraan waxay dhibsadeen sidaan hore kugu sheegay waxay in laga wada hadlo oo la yidhaahdo waxaana jiray balcaasheegawaxaase aad aan uga naxsanahay ee uga yaabanahay ee jacfar yani cabdiweligaas oo ah saaxiibka saxaafadda intaan ka naqaano oo ah saaxiibka nina aad aan isugu dhownaa xilligii prime ministerka aan wada shaqaynay professor ah jaamacad maraykan wax ka dhigay yani in maamulkiisa hoostiisa warqadaas ay ka soo baxdo runtii waa waxaan aad aad aad iyo aada ula yaabnay inuu og yahana runtii su-aal baan ka qabnaa hadduu og yahana ninkaan naqiinay maaha
kaasi wuxuu ahaa cabdilaahi xirsi kulmiye oo ah agaasimaha bariga afrika ee telefishinka madaxa bannaan ee universal oo khadka telefoonka ugu warramayay waryahayaga jacfar kuukay waxaana dhegeystayaal ku dhegaysanayseen idaacadda yada galabnimo laantaaf soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington